Xarun loogu talagalay in lagu madadaaliyo dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, isla markaana loogu magac daray Shabeelle Greenback Company, ayaa laga hirgeliyay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Maxamed Shariif Cali, oo ka mid ah aasaasayaasha xarunta cusub, ayaa ka warbixiyay ujeedka magaalada Jowhar looga hirgeliyay.
barakaatu magacayga waa maxamed shariif cali Een, waxaa sharaf ah inaan maanta ku hadlo magaca kambaniga shabeelle greenback anigoo ka hadlaya codkiisa Een, waxaan rabnaa inaan bulshada la wadaago inaan rabno waxa uu kambaniga hiigsanayn waxaan rabnaa inaan idiin sheegno Een, in ma- ma- xa- xaruntan aan maanta rabno inaan hadaa furno inay noqoto fiic- oo meel qurux badan oo ii sheeg haddii dhalinyarta ciidaha iyo xilliyada fantasiyada wax oo dhan meel sawir loo soo aado ii sheeg oo qurux badan maanta daa fureen sumcada ii tahay anigoo ku hadlaya codka shabeelle greenback Een, waxaan rabaa maanta dhalinyaradan quruxda badan le maanta waa maalin noogu dow maalmihii kale marka ii sheeg dhinaca kale dhalinyaradii ka qayb galay furitaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay goob sidan oo kale ah isla markaana loo dalxiisi karo بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن هرتا ضمان كسو كاب قلياش ضمان تبا سلامي أو هري وزير كينا iyo guddoomiyaha bangiga Een, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka awalan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan Een, madashaan quruxda badan kalbeligiisu agaasin asigana waan mahad celinayaa qiimo weyn ay tahay maanta inaan dhalinyar intaan la eg iyo maamulkii iyo wasiiradii ay xal- een, madal ay iskugu timaada inaan kasoo qayb galo waana ku faraxsanahay hadalkana kuma sii dheeraanayo ugu dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka hirshabelle cumar maxamed tuumane ayaa bogaadiyey in jowhar laga heligeliyo xarun dalxiis iyo madadaalo warfinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabelle waxaan marka ugu horeysaan u mahad celinayaa xubnaha mas-uuliyiinta kala duwan ee guddoomiyaha bankiga dhexe qeybtiisa ee hirshabelle zakariye iyo injineer cali show asxaabta qiimaha badan gabdhaha walaalahayga ah iyo wiilasha ee ka kalimid xaafadaha magaalada jowhar waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu Ee, salaan kadib maanta waa ay tahay maalin jimca ah shaqooyin anagoo dhanba inaan isugu nimaadno madashan qiimaha badan ee lagu daahfurayo kambaniga cusub ee shabeelle greenback oo ka mid noqonaya ee, een kambani dabcan kusoo kordhiyay hirshabelle caasimadda dowladda hirshabelle een waxyaabo aad u qurux badan oo horey aan magaalada uga jirin kaasi oo ah madal dalxiisa madal qurux badan madal dhalinyarada isku waraysato madal lagu shaaxo madal lagu eh, kaftamo madal eh, dabcan kabankii lagu qaato madal waqti lagu qaato waxaan leeyahay dadka soo agaasimay ugu horeeyo injineer cali sow dabcan waxaad keentay fikrad aad u qiimo badan oo ah in bilicdii magaalada dabcan aad kusoo kordhisid eh, kambanigan magaca fiican aad ula baxday ee shabeelle greenback xaruntani ayaa waxaa hirgeliyay dhalinyaro ku nool magaalada jowhar waxaana waana goob loogu talagalay in lagu dalxiiso laguna madadaalo